الظلم مهما طال لا يتأبد والحق يا إسلام لا تردد والعدل مهما ضاع ما بين الورى باق على الأزمان لا يتجمد bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal ku soo dhowaada qaybta labaad ee barnaamijka xaaladda murugsan ee muslimiinta turkistaanta bari النصر في القرآن حتم لازم لازم والليل مهما طال لا يتأبد يتأبد والنصر في القرآن حتم لازم لازم والليل مهما طال لا يتأبد
qoyska qubiley ee maanguuliga ahaa ayaa maamulayay dalka shiinaha tan iyo sannadkii toddoba boqol iyo toddobaatankii hijiriyada waxaana markii dambe talada kala wareegay qoys shiinays ah oo lagu magacaabo munig kuwaas oo ka gudbay markii ugu horeysay xuduudda shiinaha isla markaana gaaray dhulka turkistaanta bari oo uu xilligaasi ka talinayay qoyska okitai xaalka muslimiinta turkistaanta bari iyo kuwa ku nool gudaha shiinaha waxba iskama bedelin qoyska cusub ee talada la wareegay ayaana ilaa iyo xadgaysan wax gabood fal ah oo ka dhan ah muslimiinta taasoo ka dhigneed in muslimiinta ay xor u ahaayeen shacaa'irtooda diineed sannadkii kun laba iyo kontonkii hijriyada waxaa burburay dowladdii munig iyadoo talada shiinaha iyo turkistaanta bariba ay la wareegtay dowlad cusub oo shiinees ah oo ay hogaaminayeen qoyska maanjuu oo ku caan ahaa magaca qoyska almanshuuriya dowladdani ayaa durbadayba waxa ay dagaal iyo dirir ku bilowday muslimiinta iyadoo iska dhaadhicisay in awoodda sii kordhaysa ee muslimiinta turkistaanta bari ay halis gelinayso jiritaanka dowladdooda gaboodfallo xanuun badan iyo xasuuq wadareedyo aanay horay u arkin muslimiinta ayay ku kacday dowladdan malaaxidda ah ee shiinaha maamulayay xilligaasi waxaana mid ka mid a xasuuqyadii ay taariikhdu diiwaangelisay lagu dilay ugu yaraan shan kun oo ruux oo muslimiin ah kuwaasoo eed looga dhigay inay doonayeen afgembi ka dhan ah dowladda manshuuriya xasuuqan ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay gobolka lagu magacaabo kansuu ee qaybta ka ah dhulka turkistaanta bari kaasoo ku tilmaamnaa dadka ku nool ee muslimiinta ah oo aad u badan qoyska mulxidiinta ah ee manshuuriya ayaa dhowr jeer isku dayay inay si buuxda ula wareegaan dhulka turkistaanta bari oo wixii ka dambeeyey markii ay diinta islaamka soo gaartay mangooliyiinta tataarka isku bedelay dhul dadka ku nool oo idil ay muslimiin yihiin kuwaasoo isugu jira mangolistii tataarka iyo aigoorkii atracta laakiin iskudayadaasi ayaa mar weliba fashil ku soo dhammaanayay si isku duubni leh ayaana waxa uga hortegayay muslimiinta turkistaanta bari ilaa laga gaaro sannadkii kun boqol toddobaatan iyo labadii hijriyada oo ay manshuuriyiintu gumaysi ku qabsadeen dhulkan gumaysigan oo socday muddo tobanaan sano ah ayaa waxa ugu dambayn muslimiinta ay ku guulaysteen inay iska dulqaadaan oo ay dhulka turkistaanta bari ka dhisaan maamul islaami ah kaasoo taagnaa muddo saddex iyo toban sano ah ka hor intaanay isku kaashanin shiineeska mulxidiinta ah iyo ingiriiska sariibiga ah sannadkii kun laba boqol sagaashan iyo labadii hijriyada oo waafaqsan kun sideed boqol toddobaatan iyo lixdii miilaadiyada ah ayay boqortooyada ingiriiska waxa ay taakulo iyo taageero la garab istaagtay shiinaha si ay ula wareegto guud ahaan gobolka turkistaanta bari haddaba maxay ahaayeen waxyaabaha ingiriiska ku riixayay tallaabadan maxayse mar weliba isku gaashaan buursadaan gaalada waxaan su'aashaasi weydiinay sheekh jaamac maxamed cuhmaan marka xasaynu ognahay san anigu la ogahay intaa taarikhda ka akhriyay ama wax ka ogahay gaaladu dagaal ma soo qaadin ilaa inay dad inay gaashaan buulaystaan oo dalal badan ama qabaa'il badan way isugu yeedhaan maahani marka gaashaan buulaysigan hadda wax bilaabmay maaha wax soo jiray dagaalkii u horreeyey muslimiin iyo gaala ay galaan macrakadii albadr badran ilkubraa quraysh keligeed may dagaalamayn waxay soo kaxaysteen nimankii xulafadooda ahaa ee loo yaqaanay alaxaabiish bay soo kaxaysteen oo dadkii qabaa'ilka yaraa kale maka hareeraha degi jiray iyo dadkii meesha ku noolaa ayay soo urursadeen gaaladii nasaarada ahayd iyadana agga shaam logala dagaalamayana waatay adeegsanayeen nimankii nasaara alcarab kuwii qasaasina la odhan jiray iyo manaahiradii iyo kuwii bani taqlib iyo niman ridoobay oo diinta masiixi ka qaatay qabla alislaam niman galay oo carab oo nasaara alcarab loo yaqaano nimankaasi iska soo horreysiin jireen oo xarbigii mu'ta iyo yarmuuk iyo qaybtay ku lahayn waad garanaysaa nimanka gaalada carabta kuwaasna gaashaan buurtaas ay adeegsanayeen waxaa kaloo jirta khilaafadii islaamka ee baqdaad ka talinaysay cabaasiyiintii markii monqoolka ama nimankii tataarka le ay ridayeen saliibiyiinta ayay garabsadeen oo waa la isugu tegeen muslimiinta oo tataarku keligoo dagaalka mayna soo qaadin gaalada oo maaratay nasaarada ayaa iyadan dagaalka qayb ka ahayd nimankan la yihahda ingiriiskuna iyaguna dhaqan bayba u leeyihiin markay kusoo caalam islaamiga kusoo duuleen ay gumaysanayeen ay qabsanayeen weligood keligood may soo duulin waxay hadda markii ay maaragtay qaar alhindiya qabsanayeen oo kale shibhul qaar alhindiya meeshan hindiya iyo bakistan iyo sirila dhulka waxaa la isku odhan jiray shibhul qaar alhindiya la yidhaahdaa markay qabsanayeen muslimiinta ka saarayeen ila muslimiin baa ka talinayse waxay adeegsadeen dadkii hindooska ahay diinlaawayaasha ahaa ee gobolka ku noolaa iyo buudihii iyo nimankii diimaha kale haystay muslimiinta kasoo horjeeday bay garab siiyeen kuwaasa inta badan u dhimanayay oo ka hor dagaalamayey ingiriiska markuu qabsanayay shibhu qaaral hindiya si xukunka islaamka loo loo rido oo looga saaro qaaral hindiya looga saaro aakhirkiina waatay ku guulaysteen oo hindiya gacanta loo geliyey dalkii in yaroo bangaladesh la yidhaahdo muslimiin markii dambe ay u go-een iyo bakistan la qarbiy iyo bakistaanta maanta jirta meelaha mooyaane iyo kashmiirtan laysku haysta laysku hardayay ilaa maanta mooye inti hindiya inteeda kale gacanta waxaa loo geliyey hindooska baa gacanta loo geliyey iyo nimankii gaaladaha ingiriiska ku saaciday soomaal markay kusoo duuleen xataa nimanka daraawiishta la dagaalamay ingiriisku markay daraawiishtii iyo sayid maxamed cabdulla xasan ay la dagaalamayeen dagaalka keligood kumay ahayn hindida ay gumaysteen ciidamo ay ka keeneen oo hindoos iyo nimanka siikha la yihahdo kuwan madaxa duubtee cimaamada weyn xidha kuwaas ayay soo kaxaysteen iyo afaariqa niman reer afrika ah oo ogandhiis iyo kenyaati u badan ayaa kasoo dagaalamay dalka ka dagaalamay waxaa ka garab dagaalamayay ingiriiska oo kale qabaailkii ridoobay ee soomaalida ahaa ayaa iyaguna garab siinayay gaalada marka weligoodba ingiriisku qudhoodu dagaal ay qaadeen keligood ma soo mutixin dad kale iska horreysiinayeen oo dagaalka la geleeyey masr markii lagu soo doolay kun sagaal boqol iyo konton iyo lixdii wixii loo yaqaanay alcudwaan athulaatthi cadowgii saddex goosoodkaha markuu qabsaday waxay ahaayeen ingiriiska faransiiska iyo yahuudda ayaa isugu tegay masar qolo keliya mayan waajihin oo maarata dagaalka may gelin haddana wakhtigan xaadirka waxaynu aragnay soomaaliya dagaalkii ka dhacay soomaaliya kun sagaal boqol iyo saddex iyo sagaashankii gaashaanbuurtii soddon dal ka badnay iskuso inay isku soo gaashada markii la qabsanayay soomaal waxaanu aragnay inay maaragtay dalal ka badan soddon oo calanka maraykanka usida inay kusoo duuleen muqdisho watay qabsadeen dadka sidaa ku baabinayeen ciraaq markay kusoo duuleen laba kun iyo saddexdii waad garanaysaa inta inta inta maarata ciidan inta dowlad ka koobnaayeen afghanistan afartan dowladood wax ka badan bay kusoo weerareen markay qabsanayeen marka maxay isu gaashaan buursanayeen haddaan idhaahno waxay ila tahay ra'yigayga haddaan ka hadlo waxay isu gaashaan buursanayaan awalan horta xiqdigooga iyo iyo maaragtay nacaybka ay muslimiinta u qabaan waa ka midaysan yihiin marka marka ay muslimiina dagaalamayaan iyagu khilaafaadkooda meelba iska dhigaan muslimiinta aan isugu tagno horta inagoo aan soo noqona ayay yidhahdaan waxaa kaloo ku kalifaya inay gaashaan buuraystaan waa niman dhimashada necab karaahiyat lmowt rucub baa qalbigooda ku jira ilaa meesha ciidan fara badan oo ogaadeen muslimka inay toban goor labaatan goor ku laablaan kusoo laaban laabmaan ka hub badan yihiin dagaalka ma qaadayaan ilahay rucub buu ku muslimiinta aad bay uga baqaan sidaa darteed bay isu gaashaan buursadaan nebiguna waa tula sal l slam nusirtu birucub masiirata shahr ilaahay wuxuu igu gargaaray dadka in gaalada cabsi kurido qalbigooda meel bil loo socdo marka gaaladu rucubkaasa ku jira iyo iskuma kalsoona oo ilaahay muslimiinta aad uga badan yihin ogaadaan ka hub badan yihiin ma soo duulaan waxaa kaloo meesha ku jirta haddaynu u noqono ingiriiska markuu maarata jeynaha garab siinayey ee kurdistan turkistan asharqiya uu rabay inayan ka go inay ku kaalmeynaya shiinaha inay gobolkaa qabtaan waxaa ku riixayay waxay ahaayeen isagoo ingiriisku ka cabsanayey ruushka oo markii kusoo dhowaaday gobolkaas oo rabay inuu qabsado ayuu ingiriisku ka hortegayey oo ruushka ayaa isballaarinaya wuxuu rabay gobolka inuu dalkiisa ku darsado kurdistan sharqiya la yidhaahdo oo hoos xukunkiisa hoos keena ruushkaa rabay marka ingiriisku waxay waxay siiyeen nimanka la yidhaahdo chiniiska waxay siiyeen dacam ama gargaar iyo maal badan bay iyo taloba way way maarata way isku garab taageen qoladii markaa chinaha xukumaysay oo usradii ama goob ama qabiilkii la odhan jiray oo boqortooyadii qabiilkii la odhan jiray manshuuriyiin la odhan jiray kuwaasna markii ingiriisku uu la qabtay dalkii muslimiinta ay go-i waayeen magacii buu ka bedelayba gobolkiiba oo kurdistaan shaqiya intuu ka bedelay ayuu wuxuu u bixiyey gobolka loo yaqaano shinjiang maanta magacaas u yaqaana iyagu oo macnaheedu ay tahay dalkii cusbaa dhulkii cusbaa magacii hore islaamka u yaqaanayba waaba ka tireenba marka waa kasoo halkaasay ka garanaysaa inay rabaan inay gobolka ka tirtiraan wax la yidhaahdo islaam iyo dhaqan islaam iyo wax maarata shacaaraadka islamka kudha ay ka tirtiraan saa waxay u yeelayeen inay qariyaan jiritaanka muslimiinta iyo dhaqanadooda fiican iyo qiyamkooda ay la dagaalamaan ay maaragtay ay gobolka ka saaraan oo noqdo gobol gaala ah sidoodo kale ayay u dagaalamayeen جمع الكفار علينا شر الحشود شرقيا أو غربيا بيضا أو سود أما السائق والحادي فمن اليهود فاحفظنا يا مولانا من كل ضيف واصرف عنا باغينا dowladdii almanshuuriyaha ee maamulaysa shiinaha ayaa qaaday tallaabooyin qancin ah oo ka dhan ah muslimiinta turkistaanta bari waxayna guddoomiyaha gobolkan u magacowday nin dabadhirif ah oo ka soo jeeda turkistaanta bari taas oo looga gol lahaa in dareenka wax iska dhicinta looga dilo muslimiinta si xeeladeysana loo gumaado arrinka la yaabka leh oo ay taariikhda markhaati ka noqotay waxaa ka mid ah in xaakimkan dabadhirifka ah ee shiinaha taabacsan ah uu muslimiinta uga darnaa guddoomiyaal kale oo shiinees asal ahaa diinkoodana uu lixaad ka ahaa tani oo muujinaysa in hogaamiyaasha maqaarsaarka ah ay ka daran yihiin madaxda gumaystaha si ka duwan muslimiinta turkistaanta bari ee dhibaatooyinka ay la kulmayeen dowladda shiinaha waxay yaraysay ijraa'aadka qamcinta ah ee ka dhanka ah muslimiinta ku nool gudaha shiinaha laakiin looma ogolayn inay xorriyad buuxda u helaan barashada diinta islaamka khaliifkii cuhmaaniga ahaa cabdilxamiid athaani raximahullah ayaa isku dayay inuu xiriir hoose la sameeyo muslimiinta shiinaha iyo kuwa turkistaanta bari si looga dulqaado xaaladda adag ee ay wajahayaan laakiin waxaa isku dayadaasi si adag uga hortagay dowladda shiinaha oo diiday in dalkeeda ay soo galaan ducaad ka tegay magaalada istaanbuul sannadkii ii dowladda ruushka ayaa la wareegtay turkistaanta galbeed aas-aaskii midowda soofiyeti ee sannadkii kii miilaadiyada kadibna waxaa dhulkan loo kala qaybiyey ilaa shan jamhuuriyadood oo laga dhisay aas-aaska ciriqiyaadka halkaasi dega qowmiyadda usbaka waxaa la siiya dalka usbakistaan kazakna waxaa la siiyey dalka kazakhistaan halka kirgisistaanna la siiyey qowmiyadda qarqis turkuministaantana waxaa la dejiyey qowmiyadda turkida ah halka dhaajikana la siiyey dalka dhakajistaan tallaabadan ayay dowladda ruushka waxay meesha kaga saartay midowga iyo midnimada dhul ballaaran oo ay muslimiin cilmi iyo wax iska caabin kulansaday ku noolaayeen sheekh maxamed warsame abu cabdiraxmaan oo ka mid ah mas-uuliyiinta xarakada shabaabulmujaahidiin ayaana ka waramaya halista ay leedahay siyaasadda kala qaybi oo xukun taasoo uu mar weliba gumaystuhu adeegsado maantana soomaaliya ka taagan siyaasaddan iyada ah ay gaalada u garanayaan divide and rule oo macnaheedu yahay qayb oo xukun runtii waxay geliyaan dadaal aad u ballaaran si ay ugu suuro gasho inay dhulka muslimiinta qabsadaan iyagoo aan khasaaro badan gaarin waa qorshe ay hore u soo arkeen ay soo tijaabiyeen midho dhalkiisa dhowr iyo boqolkii sane ee ugu dambeysay markii ay muslimiintu daciifeen waa xeeshii ay ku qabsadeen andalus markay maamul goboleedyo qabiil ku dhisan iyo boqortooyin yaryar u sameeyeen muslimiinta oo siddeed boqol oo sano halkaa ka talinayay markay midaysnaayeen sidoo kale waa dhagartii ay ku burburiyeen khilaafadii cuhmaaniyiinta xuduud beenaadyada ugu sameeyeen waddamada caalamka islaamka intooda qaadashada ka badbaaday ilaa iyo maantana waa kuwa halkoodii ka sii wada qalqoqobka muslimiinta weliba waxay qarsanayaan ma ahane waa waxay iyagu bannaanka la taagan yihiin allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu bitaanata min duunikum laa ya'luunakum khabaala wadduu maa canidtum qad badat albaqdaa'u min afwaahihim wamaa tukhfii suduuruhum akbar qad bayannaa lakum alaayaati in kuntum tacqiluun gaaladu marnaba kama gaabiyaan inay dhibaan muslimiinta laakiin waxaad ogaataan natiijada dhaqangalka shirqoolkooda ama guushooda ma ahan mid iyaga ku xiran ee waa arrin khudoocaysa hadba siday muslimiintu u dhaqmaan oo allah ugu xirmaadaan macaasidana uga dhowrsadaan taariikhdu waxayna baraysaa in muslimiintu iska caabiyeen fitan iyo fasaad badan oo ay gaaladu la damacsanaayeen si ay u kala qaybiyaan waxaana tusaale noogu filan xilligii ay madiine ka dhisnayd dowladdii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam markaasoo ay yuhuuddu qorsheeyeen inay isku diraan qabaa'ilkii aws iyo khasraj oo ahaa dad diinta ku walaaloobay waxay soo xusuusiyeen utuntii iyo hurgumooyinkii colaadihii sokeeye ee dhex maray xilligii jaahiliyada allah subxaanahu wa tacaala wuxuu arrintaa iyo halisteeda ku dhurqabtay rasuulka sala allahu caleyh wasalam oo dadkii la saameeyey si xeel dheer u canaantay hadalka allahna xusuusiyey subxaanahu wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم dhulkan aad hadda ka warramaysaan ee turkistaan bari waxa uu ka mid yahay dalalka islaamka oo uu cadow kala qaybiyey kala jaridda dhulalkan waxay martay maraaxil waxay hore ugu kala qaybiyeen turkistaanta galbeed iyo turkistaanta bari haddana mar kale waxay turkistaantii galbeed ka sii dhigeen dhowr waaxood oo yaryar halka ay turkistaanta barina ay malaaxyada shiinuhu qaateen arrintan oo kale waxay ku sameeyeen soomaaliya iyagoo dhaqangelinaya natiijada shirkii baarliin ee kun sideed boqol afariyo siddeetankii kaasoo lagu qaybsaday soomaaliya waxaad ogtihiin inay waddanka kala qaateen faransiis etoobiya iyo kenya haddana waa kuwa geddii yarayd ee soo hartay maamul goboleedyada u qaybiyey si ay u helaan mid la mid ah natiijadii aan soo tilmaannay ee andalus sidaa daraaddeed waxaa muslimiinta la gudboon inay allah u laabtaan oy cadowgooda gartaan iskana diidaan dhagarta kala qaybinta taasoo ay natiijadeeda ka arki kartaan waxaa hadda ka taagan turkistaanta bari iyo dhibka walaalaheen halkaa ku haysta xalkeennuna waa inaan ku midowno kitaabka alle subxaanahu wa tacaala qaala rasuulu اllahi sala allahu calayh wasalam in allaha yardaa lakum halaath ويكره لكم ثلاث فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناسحوا من والله له أمركم ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال رواه مسلم يا مسلمون تيقظوا وتنبهوا وترقبوا الكافرون هم إن شرقوا أو غربوا إن شرقوا
sanadkii kun sagaal boqol kow iyo tobankii miilaadiyada waxaa burburay dowladdii ilxaadka ee manshuuriyadda waxaana dalka shiinaha ka istaagay nidaamka jamhuuriga ah ee xilliganba jira kaasoo qaatay siyaasad kale oo uu ku kala dilayo muslimiinta turkistaanta bari iyo kuwa ku nool gudaha shiinaha wuxuu nidaamkan muslimiinta ku nool gudaha shiinaha u aqoonsaday inay yihiin qayb ka mid ah bulshaweynta shiinaha sidaasi darteedna ay xur u yihiin diintooda calanka dalkana waxaa loo yeelay shan midib oo ka dhigan in dalka ay wada degaan shan qaybood oo kale ah muslimiinta shiineeska ah manshuuriyiinta mongooliyiinta iyo qowmiyadda lagu magacaabo atabti taas beddelkeeda waxaa eegada lagu dhejiyey muslimiinta turkistaanta bari iyadoo nidaamka jamhuuriga ah uu istusay in haddii masaaxo ballaaran oo xorriyad ah ay helaan muslimiinta aigoor ay ka dhigan tahay inay noqdaan dal madax bannaan oo aan shiinaha hoos tegin sidaasina waxay dowladda shiinaha ku guulaysatay inay kala qaybiso muslimiinta humuumtoodana ay laba ka kala dhigto heer muslimiinta ku nool gudaha shiinaha aanu ka damqan dhibaatada lagu hayo walaalihiisa turkistaanta bari bal loogu suureeyo inay yihiin dad dowladdiid ah oo midnimada dalka shiinaha kala dhantaalaya iyadoo xaalku sidaan yahay ayay dowladda shiinaha waxa ay dagaal adag la gashay dalka jabaan dagaalkaasi oo ku soo dhammaaday in sannadkii kun sagaal boqol soddon iyo saddexdii miilaadyada ay jabaaniisku la wareegaan magaalada bijiin ama bikiin ee caasimadda dalka shiinaha muslimiinta turkistaanta bari oo ka faa'iidaysanaya fursaddan lagu burburiyey shiinaha ayaa u dhaqaaqay dhisidda dowlad iyagu u madax bannaan jabaan oo u awood sheegatay shiinaha ayaa iyadoo ku xumaynaysa shiinaha waxa ay gacanta kor uga qaaday muslimiinta aigoor sannad kadib dhisitaanka xukuumad ay leeyihiin muslimiinta turkistaanta bari nidaamkii jamhuuriga ee shiinaha ee loo awood sheegtay wuxuu xiriir la samaystay ruushka sannadku markuu ahaa kun sagaal boqol soddon iyo afartii miilaadiyadana ah waxaa turkistaanta bari la wareegay shiinaha iyo ruushka oo wada socda ciidamada shiinaha ayaa ku kacay xasuuq daran oo ay u geysteen muslimiinta turkistaanta bari waxaana la diiwaangeliyey in qudha laga jaray ugu yaraan toban kun oo ruux oo muslimiin ah oo ay ku jiraan madaxweynihii turkistaanta bari iyo ra-iisul wasaarihiisii qoojaan yaas iyo daamla haddaba waxaa arrintan isdultaagaya aqoon-yahan maxamuud ugaas
xasuuqan iyo tacadiga intaa la-eg ama baaxaddaa leh ee kumanaanka tobanaanka kun ee muslimiinta lagu xasuuqay waxay ahayd ama dhacdadani waxay ahayd yacni dhacdo iyo arrin timid kadib markii ay shacabka turkistaanta bari yacni dowladnimo maxaan ku yirahdaa iyo xorriyad inay shiinaha ka qaateen ay ku dhawaaqeen kun sagaal boqol iyo soddon iyo saddexdii arrintaas oo maxaan ku yidhaahdaa yacni ka go-itaankooda iyo madax bannaanidooda iyo yacni istiqlaalkoodu uusan ahayn arrin u cuntamaysay dowladdii shiinaha ee xilligaas oo ay ka talinayeen maxaan ku idhahdaa niman een, jamhuuriyiin ah oo xaqiiqatan ku qasbanaatay inay maxaan ku yidhahdaa duulaan yacni saf ballaaran ah ku qaado mandiqadan iyadoo qaybo ka mid a xataa dhulkeedii uu markaas haysto yacni jabaanku uu haysto oo uu xasuuqiyo iyo majaasir xun- runtii foolxun oo dhankiisa uu ka geysanayo shacabkeedii dowladdan uu ku samaynayo Een, qodobka labaad ama marka labaad xasuuqani wuxuu ahaa xasuuq looga gol lahaa soo afjaridda muqaawamadii iyo maxaan ku yidhahdaa rabitaankii gooni isu taaga ee dadka muslimiinta ah ama shacabka muslimka ah ee waddankan iyo mandiqada turkistaanta bari Een, waxaa sidoo kale ka qayb qaatay oo xasuuqan gacan ku lahaa een, xaqiiqatanna gacanta xisaabta bedeshay ku lahaa oo guusha ama runtii u suurtagelisay dowladdan inay dib u qabsato mandiqadan midoogii soofiyeti ee shuuciga ahaa oo runtii yacni asaguna dhankiisa si shiinaha iyo dowladda shiinaha la mid a aanan marnaba aqbali karinin in ay dowlad muslim oo mandiqadan ka istaagto oo ay ka hirgasho taxadina ay ku noqoto danihiisa een, maxaan ku yidhahdaa mandiqada ee turkistaan guud ahaan hadday noqoto dana dhaqaale iyo hadday kuna no- noqoto dana siyaasadeedba Een, marka intaa laga soo tago maxsuuqani dabcan wuxuu muujinayay oo uu runtii ka dhigan yahay oo uu soo gudbinaya yacni cadaawadda yacni shacabkan muslimka ah ay u qabtay ama ay u qabto dowladdan shiinaha oo taariikhiyan iyo cadownimada maamulada kala duwan ee dowladdan soo marayay iyo nidaamyada kala duwanaa ee dowladdan soo marayay haddii ay shuuciyiin yihiin iyo haddii ay jamhuuriyiin yihiinba ay shacabkan muslimka ah mar walba een u hayeen iyo ay sida mar walba nidaamyadii kala duwanaa ee waddankan soo maray ay uga go'nayd in mandiqadan iyo dhulkani marka koowaad uu noqdo dhul la haysto oo uu shiinuhu qaato oo khayraadkiisa iyo dhulkiisa uu shiinuhu yeesho marka labaadna mujtamaciisa iyo dadka muslimka ah ee waddankan lehee ku noole ay noqdaan mujtamac la tirtiro oo laga takhaluso oo maxaan ku yidhahdaa waxna dhaqan ahaan iyo luuqad ahaan iyo dad ahaan loo bedelo waxna maxaan ku yidhahdaa la xasuuqo oo si guudba xaqiiqatan loo tirto رباه بالإسلام قد عم البلاء رباه هذا الكفر بالأحقاد جاء dhegaystayaal intaas ayaan ku soo gebagabaynayaa qaybta labaad ee barnaamijka xaaladda murugsan ee muslimiinta turkistaanta bari tan iyo intaan xalqada xigta ku kulmayno waxaan idinku dhaafaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu وإلى متى والمسلمون على الهوى طالما صاح الهوى يستنجدون يستنجدون وإلى متى والمسلمون على الهوى طالما صاح الهوى يستنجدون يستنجدون ويثور كفوا ويحكم يا أمة تاه الزمان بها وتاهت أنجد ويثور كفوا ويحكم يا أمة تاه الزمان بها وتاهت أنجد تاه الزمان بها وتاهت أنجد تاه الزمان بها